iyo nawaaxigeeda ama tirooyinka ku xeeran ee maanta ay la kulmayaan ee ah fasahaada weliga shabeelle ee saameeyey magaaladii iyo daarihii iyo tirooyinkii intaba waxaa nasiib daro ah in weli aanan yani jawaabtii ee gurmad looga baahnaa dawladda inaysan weli u tallaabo qaadin oo lagu mashquulsan yahay doorashooyin iyo maaragtay iyo wax oo la halmaala oo aanan weli la gaarin iyo kuraas maaragtay ee iyada ninkii ilaahay u qori doono oo ku fadhiisan doono oo rabbi xaggiisa ay ka qoran tahay arrimahaasi ayaa waxaa ahmiyadii loo baahnaa in dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed dalka soomaaliyeed in dhibaatada maanta ku habsatay ee laga sii fakaro oo xilligaas taagan la rabay in xalkeeda la raadiyo ayaa loogaga mashquulay arrimo siyaasadeed keliya si kastaba ahaatee waa nasiib daro in aad ku weye soddon kilomitr u jirta oo ay kusoo noq noqotay dhibaatadan oo ayaan ahayn mar iyo labo oo aan waxba maanta oo muuqda loo qabanayn iyadoo aan ognahay halgowlaha dhaqaale ee soomaaliya ay ku tiirsan tahay gobolada sida weyn ee maanta loo ogsoon yahay inay yihiin labadan maanta ee xamar dariskana la ah caasimadana albaabada laga soo galo oo shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ay yihiin oo labada magaalo oo bigdaad ee weliba si rasmi ah oo ayaga ee meesha laga soo galo ay tahay afgooye iyo balcad ayaa nasiib daro waxa wax ku qabashadooda iyo horumarkooda iskaba daaye in xiliyadan oo kale ee islaamka ee meel uu joogo xataa ee ayaga ninkii ishiisa ay qabato ama dadka bani aadamnimada garanaya ee hay-adaha kale ee ayaga nan muslimka ah xataa ee ay arrintaasi ka damqanayaan ayaa waxaan aada oga xunnahay in ilaa iyo hadda sii hore ha noqoto ama fatahaadii oo dad badan ee ay ku waxyeeloobeen oo beerahoodii iyo ay ku waayeen maartay wixii ayaga keliya ee noloshooda ee ayaga ay ku tiirsanay oo wax beeraha kasoo go- ay tahay haddana iyadoo sidii iyo xilli oo markii beeraha ay bislaadaan oo dadka ay wax usoo go-aan aada moodid la rabo inay iyaga lagu soo aadinayo oo aada moodida in lagula dareerayo yacni wax soo saarkoodii oo taasna ay labtarkeeda su-aalo badan in la iska weydiiya ay u baahan tahay mar allaala marka ay beeruhu ay u baxaan oo ayaga la arko maartay inay noloshooda kor usii kacayso waxyaabaha ee keeni kara ee biyo la weynayo markii ayay u baahan yihiin in marka ayaga aanan u baahneyn ee ayaga fatahaadaasi ee ayay usoo samaynayaan arrintaasoo mucjizada ah haddana dawladda been ilaahay baa caayay waxay ka gaabisay kaalintoo looga baahnaa haddii hay-adaha kale ay yihiin sidoo kale waayo soddon kilomitr waxaan aragnaa in meel soddon kilomitr iska daaye ee wax aan maanta ee ayaga gaari loogu geeyo iyo wax gaadiid loogu qaado oo xataa dameer allaha ka dhige dushiisa ee di loogu qaado gaari dameer ee wax lagu gaarsiin karo inta indhaha laga qabsado in meelo dayaarado oo iyaga markaasi loogu daldalayo aada arkaysid gurmad oo markii ay maqlaanba oo la yidhaahdo meel hiblaayo ama degmo hiblaayo ama gobol hiblaaye musiibooyin baa ka dhacay oo ka jiro oo aada moodid in degmadaasi iyo maaragtay ee iyo gobolkaasi inuu yahay gobol maaragtay oo isaga soomaaliya uu ku leeyahay privilege gaar ah taasina ay runtii cadaalad darada ugu xun ee awalba ka jirtay mujtamaca soomaaliyeed dhexdiisii haddana in gurmadkii iyo gargaarkii iyo ummadda soomaaliyeed waxqabashadii ee ayaga xiliyada masiibooyinka ee sidaan oo kale in la kala fadila aada baan runtii oga xunnahay waana arrin aan runtii arrintaasi ee aan dawladda inay ka yacni runtii ka dawowdo oo loo ka daweyso loo baahan yahay goboladan ee iyada ku xeeran ee mar weliba sidan dhibaatada ee iyaga loogu maartay eeganayo siiba degmada afgooye oo maanta ay tahay degma dakliga kasoo gala aan ognahay haddii ay yihiin muqdisho maanta ee waxa maanta kasoo gala dhaqaale oo ayada wixii kalan ee ayaga baydhabo iyo ama maamul goboleedka ee maaragtay maaragtay koonfur galbeed ee ayagana aan ognahay weliba ay ku tiirsan tahay miisaaniyadda koonfur galbeed ee waxaa maanta baydhabo laga qaado canshuur iyo wax afgooye keliya laga qaado oo degmooyinka kale ee maanta ee wax maanta ee ay sida uu horay u cadeeyey ama mas-uuliyiinta ee ayaga ay ka tirsan yihiin even maanta ma hayno wax gurmad ah ee la dhihi karo ama dhinacii maamul goboleedkii ama ha noqoto dhinacii xukuumaddii maamul goboleedkaasi iyo xukuumadda waxaa maanta loogaga fadhiyaa in dadkaasi ee biyaha dhex fadhiya ee guryahoodii iyo beerahoodii intaba deera laga sheegayo oo weliba hadda dhimasho soo korodhay waana arrin aada u foolxun waana arrin yacni masiibadaasi haddii ee sida tan ee aanan loogu gurmanin taariikhda ay gelin doonto waayo mar maaha laba maaha oo lagu eeganayo dadkaasi sidaan oo kale markii ay ay dhibaato ay u timaado keliyase laga soo gurto xoolaha iyo markii ayaga ee loogaga baahdo waxyaabaha ee weliba inta loo baahdo iyaga inta laga soo qaado gobollo kale iyo degmooyin kale gurmad loogu sameynayo ama lagu horumarinayo
profesore kaalinta hay-adaha samafalka ama n g oska loo yaqaano ee kaga aadan ugurmashadan dadkan fatahadaha webiga iyo weliba robabku saameynta ay ku yeesheen
hay-aduhu waa labo hay-aduhu waa kuwa dadna ka qaar maaragtay ayaga ugu talagaleen inay u kaalmeeyaan ama inay u gargaaraan dadka dhibaatada saamaysa ee maartida ee musiibooyinka abaaraha iyo colaadaha iyo maaragtay fatahaadyadas iyo maaragtay duufaanada ee ayaga dhibka soo gaara ee wax ula qabta kuwana waxayba ka faa'iidayaan dhibaatadaasi ayayna jecel yihiin oo ay ay lacag ka sameeyaan oo kuwii la yiri masaa'ibu qowmin cinda qowmin fawaid masiibo dad ayaga ay waxay u tahay ayaa dadna faa'iida ay u tahay la yiri barakacaasayba ayaga ay jecel yihiin oo ayaga ay rabaan inay sidaasi ay dhaqaale iyo xoolo wixii loogu diibo xataa aynan gaarsiinaynin kuwaasay ayagana marka ayaga laftirkooda ma aha kuwa oo labada maaragtay iyaga hadda aan tilmaamayo oo isku jira kuwa fiican oo dadkaasi ay NGO-yadaasi ama local ha noqdaan ama kuwa international ha noqdaano oo ummadda wax u qabta oo u gurmada oo ilaahay dartiisa ha jiro iyo kuwaas aan kuu sheegay ee ka danaysta ee ka macaasha ee faa'iidaba ugu jirto maartay dhibaatada iyo masiibada noocaas oo kale ujeedadooda ay tahay keliya inay wax kusoo qaataan wixii ay kusoo qaataanna ay suuqyada la aadaan marka aniga kuwa ee dadka nooca ee waxa ayaga ummadda loogu diiday ee suuqa geysta lama hadlayo laakiin kuwa ee ilaahay dartiisa muslimka ee maaragtay ee ugu gurmada ama insaannimada ugu gurmada oo human maaragtay humanitarianka ah ayaan leeyahay idinkana u istaaga dadkani ee dhibaataysan saaad idinka wax ugu qaban lahaydeen oo aad u samato bixin lahaydeen oo aad uga gaari lahaydeen waayo sida webiga hadda uu ku socdo iyo already meel kasta oo biyaha siday u buux dhaafinayaan oo magaaladii gudaheeda badnaankeeda gaarihiisa aan sheegay oo dhammaan aan runtii ay ka wada daawanayaan qaarkood barayaasha baraha bulshada ama eeay maratay tviyada ee iyaga ay kusoo gudbinayaan maratay muuqaaladooda haddii aanan loo damqanin marka taa micnaheeda waxay noqonaysaa mid calaamad su-aal ku qoran miyaynan ahayn dadka ku nool afgooye soomaali miyaysanta ka tirsanayn oo aanan xaq ku lahayn dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada miyaynan ahayn dad muslin ah oo ilaahay maaragtay u ayaga ku waajiba nin kastoo muslin ah inuu asaga walaalkii haddii uu unaxariista ha u gargaaro la yiri dadka reer afgooye oo ayaga maanta ee la og yahay dad nabadeed dad soomaalinimada ku weyn dad waxa waaye ee deeqsi dalkan maaragtay ee garab istaagiisa horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa door weyn kaga jira wax weliba ee maanta ee qof muwaadin soomaaliyeed lagu ammaani karo ayaa afgooya dadka maanta ku nool iyo tulooyinkeeda iyo gobolka shabeellaha hoose oo dhan iyo haddii aanan ka reebin xataa gobolka shabeellaha dhexe ayay ku sifooween balse laakiin dayac loo hayo haddii aan wax laga qabanin ogaada xisaabtanka alle halkiisa ayuu ahaanayaa iyagana way ka baxayaan dhibkaan ilaahayna kuma eegaanayo haddaad idinka ad ku eegataan